الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أه وحا إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات آن إن شاء الله أه كاها الله وقتها آدك أكوبا runtii mawduuc aan rabay inaan dadka la sheergareeyo oo aan u arkay inuu yahay muhim inay maqlaan dadka muslimiinta ah kuwa halkan joogo iyo gaar ahaan kuwa waddankii joogo waa maqaal insha allah uu qoray nin baa qoray journalista ah oo isaga journaal ka ganacsada journaalka waxaa la yidhaahdaa mother jones dot com ayaa laga helaa webkaas marka journaalka wuxuu sameeyey taxqiiq ayuu soo sameeyey wuxuu tegey jaamacado maraykan ku yaallo oo loo dhisay sidii muslimiinta looga dhigi lahaa christian looga dhigi lahaa dad fara badanna u diray dhulka muslimiinta ah oo ka soo noqday marka dadka ka soo noqday waddamada muslimiinta ah oo dacwadaas kiristaanka u qaaday dadka muslimiinta ah qaarna waxna soo kiristaameeyey waxna maaragtay hawshiina weli ku jiro seminaar loogu qabtay jaamacadda oo aada looga hadlaayo kiristaameynta ayuu qoray runtii marka journaalka anigu ay soo jiitay in dadka dad badan ay macluumaadka ay wax ka helaan iyo asaaliibta ay isticmaalaan dadka krist wax kiristaameeyo ayaan waxaan u arkaya inay tahay muhim in dadka ay ogaadaan isaga wuxuu u bixiyey weliba qoladan kiristaameynta dad badana ka shaqeeyo iyo hay-ada aada u fara badan ayaa ka shaqeeyo laakiin qoladan waxay aada khatar uga sii yihiin wuxuu leeyahay stilis crusade yacni waxa waaye tansiir oo qarsoodi ah oo tuugo ah oo qaab waxaa loo isticmaalaa sidii tuugadii oo kaalo waa kiristaameyn qarsoon oo tuugo ah marka bal si aad u ogaataan insha allahu tacaala ayaan maqaalkan idin maarata insha allah idin kormari doonaa haddii laa yidhaahdo wixii tacliiqana waa saari doonaa haddii laa yidhaahdo ama idinkaaba garanayo warka haddaan idin soo gudbiyo oo cayriin ah idinkaa maaragtay qof walba maskaxdiisu la kaashan karaa ama fahamka ilaahay siiye subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay jaamacad ku taallo wad gobolladan koonfurta north carolina jaamacad ku taallo inside one southern university christian missionaries are being trained to go under cover in the Muslim world and win converts to, for Jesus. Their stated goal to wipe out Islam. Their stated goal uh, to wipe out Islam. wuxuu leeyahay jaamacad ku taallo gobollada koofureed ee maraykanka ee jaamacadaha missionaryska ah ayaa waxaa loo tababarayaa inay undercover ay ku baxaan oo waddamada muslimiinta ay ku aadaan undercover yacni waxa waaye iyagoo qarsoon oo wax kala hubsan inay ku baxaan dunida muslimka ah si ay u helaan dad lasoo dad ay soo ka soo saaraan diinta oo soo rideeyaan oo ay u helaan maaragtay ay soo geliyaan diinta kiristaanka goolka u qoran their stated goal goolka ayaga maaragtay u qoran waxa waaye to wipe out islam in la xaaqo islaamka ee laga tirtira adduunka dushiisa goolkooda waa sidaas wa marka wuxuu leeyahay jaamacadda waxaa la yidhahdaa colombia international university in south carolina waxay ku taallaa c i u yani colombia international university in south carolina ayay ku taallaa jaamacaddaas waxaa soo noqday jaamacadda fasaxay ku jirtaa buu leeyahay fasaxi waxaa ka soo hormaray rag ducaad ah oo fara badan oo raba class isku qoray classkaas inay ka qaataan raba nin la yidhaahdo ma rick love nin la yidhaahdo oo isaga ku gaamuray aada nin maaragtay weyn ah oo wax badan ka shaqaynaya kiristaamaynta ninkaas ayay rabaan coras inay ka qaataan oo ay aragnimadiisii ay ka qaataan saasay usoo horumareen jaamacadda weliba waa xihan tahay fasaxa lagu jiraa ardaydii galaaska isku qortay ayaa maaragtay soo horumartay oo si ay galaas u qaataan galaaska marka uu siinayo iyo coraska uu siinayo ayaan insha allah sheegi doonaa waxyaalaha uu maaragtay siduu u siinayo iyo maskaxdoo dadkaa waxaa ku jiro wuxuu leey combaska ardadii weli ma soo noqon laakiin ardada waxay usoo horumareen inay qaataan maaragtay class inay ka qaataan ninka la yidhaha rick lovis waxa waaye buu yidhi rick love ninkan wuxuu ka yahay director wuxuu ka yahay frontieres qolada la yidhaahdo waana the largest christian group in the world that focuses exclusively on proselytizing to muslims frontieres qolada la yidhaahdo oo waa groupka ugu weyn oo kiristaanka oo gaar ahaan ku takhasusay sidii ay u soo diinta uga soo saari lahaayeen muslimka oo ay uga dhigi lahaayeen dad christian ah waxay leeyihiin buu yidhi ilaa siddeed boqol oo oo missionariesa eight hundred missionaries in fifty countries konton dal ayay ku leeyihiin siddeed boqol oo ducaad ah ayaa u joogo wuxuu leeyahay dadkaas waddamadaas ay joogaan waxay ay ka ka bilowdaan from the south pacific to north caroline to north africa koonfurta badda pacifica ilaa africa waqooyigeeda with every major islamic region in between iyagoo joogo dhulka muslimiinta ku badan yihiin oo islaamka ku badan yahay ee intaa u dhexayso wuxuu leeyahay maaragtay classka seminaarkan uu bixinayo badanaa waa ka xiran yahay dadka mediaha looma ogola oo wax la ogol yahay ma aha albaabada u xiran isaga suu ku galay maaragtay hadda waa laga yaba inuu farsamaysta lakin wuxu le mublinka mediaha caadiga looma ogola inay duruustan dhegaystaan ninkan rick lof la yidhaahdo waa afartan iyo sagaal jir waa nin maaragtay si caddaan ah si mar walba ku celiya ducada uu ducaysanayo had iyo jeer aada u ducaysta waa nin maaragtay ku takhasusay inuu xaliyo mashaakilaadka dadka soo waajaha ducaadda ah oo kiristaanka ah ee dunida muslimkaa ka ka soo waajaho nin maaragtay aada ugu takhasusay waayo marka wuxuu siiyaa maaragtay waayo aragnimadii ayuu siiyaa wuxuu leeyahay su saaka subaxa kan wuxuu bixinayaa cashar ku saabsan under cover sidii laysuu qariyo sida laysugu qariyo dadka muslimiinta ah ee la doonaya in la kiristaameeyo ardada markaa kalaaska u fadhiisay intooda badan waa ducaad oo missionaries waaye waxay ka yimideen waddamada muslimka ka soo noqdeen waxay maaragtay gurigay temporary ducaad ugu soo noqdeen waddanka ayay si temporary u joogaan iyagoo maaragtay haysta kulligood assignments laga bilaabo from kazakhistan to kenya waddan kazakhistan la yidhaahdo waddamadii muslimkaa ee sofiya ka hoos baxay waayo waddankaas kazakhistan ilaa kenya intaa u dhexayso ayay ka yimideen oo ay fasax uga joogaan waa noqonaya isla markii dacwadii bay ku noqonayaan wuxuu leeyahay way ogyihiin iyaga madhabka la yidhaha evangelismka evangelical madhabkaas inuu xaaraan ka yahay mamnuuc ka yahay qaanuun ahaan waddamada muslimka lama ogola waxay had iyo jeer waa laga soo ceyriyaa marka la ogaado waxa waxay marka la ogaado inay waxay ujeedadooda waa lasoo raacdaya inta badan marka le casharka maanta uu bixinayo wuxuu rabaa yacni siday u samaysan lahaayeen identity qarsoon siday u samaysan lahaayeen wuxuu leeyahay evangelists he explains should always have a ready non-religious explanation for their presence in hostile areas dadka madhabka evangeliska ah waddamada ay joogaan waa inay hayaan jawaab deg deg ah oo marka la weydiiyo maxaa u joogtaan meeshan maxaa ka haystaan haddii la yidhaahdo jawaab deg deg ah waa inay bixin karaan oo hayaan uu leeyahay marka ardaydii nin ka miduu weydinaa wuxuu leeyahay if people ask you why are you here dadka hadday kuweydiiyaan halka maxaa u joogtaa waddanka aad joogto oo muslimku aad tagtay hadday kuweydiiyaan maxaad leedahay marka what do you say maxaa ku jawaabaysaa uu ku yidhi ardaygii meesha fadhiyo marka ardaygii maaragtay kursigiiyuu dhaqdhaqaajiyey weli afku kala qaad waa jawaab waa soo saari waayo markaasuu yidhi maaragtay markuu saas yidhi jawaabtii deg deg usoo saari waayey wuxuu yidhi bingo waa yani wuxuu yidhi waa waa lagaa reyay khalaas markaas wuxuu yidhi haddaad faraha qaqin wuxuu yidhi you bite your fingers and people go intaa faraha qanqaniinaysa dadku waa kaa tegayaan kuma sugayan cid ku sugaysa ma jirto waa lagaa tegaya waa inaad jawaab markiiba bixisaa of course he is not hiding anything wuxuu leeyahay wax ma qarinaayo love notes that before he went to western indonesia asaa ka sheekeyna wuxuu leeyahay galbeedka indonesia intaanan aadin ka hor aniga oo maaragtay si aan nimanka la yidhaha sandanese muslims ku dhex jiray dadkaa sandaneiska ee muslimiinta ah wuxuu leeyahay waxaan ku noqday ischoolaan ku noqday dib ugu noqday intaanan tegin meeshaas si aan u qaato maaragtay english instructor saan u noqdo luqada ingiliishka ayaan degree ku qaatay si hadhowta haddii la weydiiyo aan u dhaho maaragtay waxaan ahay macallin ingiliis ah english teacher oo dhiga ay luqada ingiriiskaan ahay ayuu maaragtay yidhi marka wuxuu leeyahay waxaan dhihi karaa bu yidhi ani markuu nin ii weydiiyo indhihiisa anoo fiirna weli waxaan leeya waxaan leeyahay buu yidhi ya waxaan ugu jawaabaya waxaan leeyahay i am an english teacher waxaan ani macallin ingiliiska dhigo wax kale ma ahi saasaan dhahayaa buu yidhi i have a degree i am here to teach aniga degree an haysa halka waxaan u imid inaan englishka dadka bar waa dhamaatay ninkii ummaddu waa kaasii jeesanaysaa marka cid kale wax kuweydiinayso ma jirto wuxuu leeyahay waxyaalaha modelka ah model to to win converts in the islamic world waxa modelka yani mithaaliga ah ee dadka muslimiinta ah wadamada islamka soo jooga lagu gaalaysiin karo oo loo loo gedin karo waxaa waxaa ka mid ah buu yidhi find another pretext to be in the country waxaad raadisaa magac kale oo aad waddankaas ku joogto magac kale iyo title kale waddanka aad ku joogto waa inaad raadisaa buu leeyahay build friendsh friendship with the locals dadka waddankaad degan waxaad raadisaa saaxiibtinimo ka raadi la saaxiib oo maarata saaxiibtinimo ka raadso onis you have developed trust markay dadka kugu kalsoonaadaan oo kalsooni aad heshid wuxuu leeyahay markaas then it is time to try to gain new believers markaas waxaad joogtaa waktigii aad heli lahayd dad cusub oo soo galo yani diinta kuu soo raaco waktigaasaad taagan tahay buu yidhi marka wuxuu leeyahay but don't reveal your true purpose too early ujeeddada aad u socoto wakti aan la gaarin waktigii oon bislaan ha kashifin oo ha sheegin adigu yaan lagu ogaanin waktigii adoon bislaanin saas oo kale marka wuxuu leeyahay maaragtay qof christianka been ma sheegi kara been su-aalaa imaanaysa ooba haddima beenan sheegaya oo jesus been miyuu sheegay saas oo kale wuxuu leeyahay jesus been ma sheegin ardaydii waxay leeyihiin maya been ma sheegin jesus okay wuxuu leeyahay laakiin jesus m ma gacantaa taagto ma lagu dhaariyey but but jesus raised his hand and say I swear to tell the truth the whole truth and and nothing but the truth gacanta miyuu taag adiga gacanta miyaa taagto ma lagu dhaariyey mar haddaan lagu dhaarinin wuxuu leeyahay maaragtay waad maarad samayn kartaa marka wuxuu leeyahay waxaa jira there are lots of ways to camouflage yani waxaa jiro yani weeye fara badan ama wadooyin fara badan oo camouflage lagu camouflageka waxa waaye yani inaad iska dhigto maaragtay jirjiroolaha bahalka la yidhaaho oo kale oo midabka inaad bedelato boqol ba m midabka loo bedeshaa jirta buu leeyahay marka waxa wuxuu aada uga sheekeynayaa marka darduruusii buu bixinaya wuxuu leeyahay ninka evangelicanka ninkii aasaasay waxaa la yidhaahdaa samuel zweymer ninkaasaa la yidhahda samuel zweymer ninkaas madhabkaas wuxuu yidhi hadal uu yidhi ajir wuxuu yidhi islam is a dying religion in nineteen sixteen kun iyo sagaal boqol lix iyo tobanki wuxuu yidhi islaamka waa diin dhimanayso waa waktigii isticmaaraadka ay qabsanayeen waddamada muslimiinta ay qabsanayeen waayo oo la isticmaarshaa gaalada ay haysteen oo waktigaas calmaaniyadda iyo dadka muslimiinta ajyaashooda culays la saaray oo dadku maaragtay aad iyo aad diinta uga fogaadeen marka waktigaas wuxuu leeyahay islaamku waxa waaye waa diin sii dhimanaysa waxaa isbarbar dhigaysaa hadalka uu yidhi kun iyo sagaal boqol lix iyo tobankii iyo hadda uu yidhi ay leeyihiin waxa waaye islam is the fastest growing religion waa diinta loogu gelis badan yahay waa diinta loogu qaadasho badan yahay subarbardhiga warkiisa nin war haya ma aha shaydaan waay calayhi lacnat ullah marka wuxuu leeyahay when the crescent wanes the cross will prove dominant marka hilaalka crescent waa hilaalka muslimiinta calaamadooda waa bisha hilaalka markuu dhaco markaa waxaa soo kacaya buu leeyahay crosskii saliibkia soo kacay oo kor imaanay marka wuxuu leeyahay tirada dadka missionaries-ka oo ducaadda ah ee aaday waddamada muslimiinta ah wuxuu leeyahay yani waa kordheen waagii hore kun iyo sagaal boqol sagaashankii waxaan dhowr boqolay keliya ahaayeen laakiin way jabaarmeen waa afar jabaarmeen hadda waxay gaaraan ilaa saddex kun oo oo ducaad ah ayay gaa ayay gaar ayay gaareen waxaa loo diraa qaar badan waxaa dira southern baptist convention kuwa yidhaahdaan qaar kale waxay ka imaanayaan shabakada kiniisadaha dacwada ka wada shaqeeya oo ah maaragtay magac wato la cristar cristar c h i c h r i s t a r cristar group isu tegay waaye oo maaragtay fidinayo inay dadka muslimiinta ah gaalaysiyaan oo kiristaanka fidinayo groupkaas wuxuu yidhi an carab world ministries iyo kuwa carab ahoo kiristaana laftooda groupkaas ayaa qaar ka mid ah iyagana ka qayb qaato wuxuu leeyahay waxay ka shaqeeyaan dadkaas missionariska ah ma tuulooyinka fogfog tuulooyinka fogfog yani remote villages ay ka shaqeynayeen in afghanistan in afghanistan in pakistan former soviet republics dawladihii hore ruushka ka hoos baxay like for example kazakhistan uzbekistan waxay ka shaqeeyaan oo kale middle eastern hot spots yani bariga dhexe meelaha kulkulul meelaha weliba aadka hodka ah yani ay ka shaqeeyaan like for example ciraaq oo kale like iraq syria and yemen and african countries like somalia and algeria ayay ka shaqeeyaan weliba meelaha dhibka ka taagan yahay laftooda meelaha yani ay dacwada khatarta dhibka ka jiro oo maaragtay aan nabadda xataa fiican lahayn ayay ka shaqeeyaan arrintaa waxaan xusuusinaa dadka ducaadda ah yani dadka dacwada islaamka ka gaabinayo bal factabiruu yaa ulil absaar cibraha lagu qaato arrinka waxay yidhaahdeen nin la yidhaha david cashin wuxuu leeyahay we see islam as the final frontier waxaan aragnaa islaamka inuu yahay yani meeshii u dambeysay frontiga u dambeeyey ayaan u arkaynaa buu yidhi waa nin professorka ah wuxuu wax ka dhigaa intercultural studies at c i u colombia international university jaamacaddan lafteeda qaybta dhaqamada dhaqam isdhexgelinta dhaqamada qaybtaas ayuu macallin ka yahay dhaqan uu dhigaa marka ardayda u imaanaysa dhaqan un bay ka qaadanaya wuxuu le wax magacaasa isticmaal intercultural dadka dhaqankaa la isdhexgeliyo dhaqamada halis maaragtay halis dhaqan barto waxaasoo dhan waa waa ninka hadalkaas ku hadlaayo macallin wuxuu ka yahay jaamacad lagu barta isdhaqan dhaqan isdhexgelinta laftigiisa waa under cover waay magacaasuu wataa wuxuu markaa ninkaasa hadalkaa yidhi nin kale isagana wuxuu ka shaqeeyaa yani wuxuu leeyahay ninka kan ninkan laftiisa macallinka ka ah wuxuu ka shaqayn jiray wuxuu raadin jiray inuu dad soo muslimiinta ka soo gediyo oo christian ka dhigo mukhaayadaha shaha lagu cabo tea shopska ee of caliocor magaalada yidhaahdo bangaladesh ku taalo mukhaayadaha yaryarka ee bangaladesh mukhaayadahaas inuu maaragtay dadka ka soo helo sida saaxiibadiis kale wuxuu u arkaa sida saaxiibadiis oo kale oo christianka fidiyo wuxuu u arkaa islamic world as an hinterland that must be penetrated before the masiix can return intuusan soo noqonin ciise soo noqon ka hor ee dhulka muslimiinta waa dhul xiran marka waa in la dhex galaa intuusan maar soo noqon jesus wuxuu leeyahay ilaa iyo hadda laba kun oo sana muxuu la maqan yahay ciise oo la soo degi waayey because wuxuu leeyahay we haven't finished the task he set out to do jesus shaqadii uu noo diray weli maynaan dhamaynin saasuu la soo degi laayahay ciise he says is it maxay tahay muhiimadaas is it to win converses among all world ethnic groups adduunyada in maaragtay laga helo qolo walba iyo diin kasta in dad ka soo baxay la helo ayaa mush muhiimada ay tahay marka wuxuu leeyahay wuxuu markaa waxay ka shaqeeyaan buu leeyahay ragga groupka missionaries-ka ah waxay shaqooyinka ay qabtaan waxaa kamid dad shaqaala inay yihiin aid workers hay-adaha wax caawiyo inay la socdaan teachers macalimiin ayay maaragtay ayay ka yihiin ay dhigaan macalimiin ay ku baxaan or business owners ama dad own business leh wuxuu leeyahay yani dadkaasaasay ku baxaan yani waxay ku ba yani magacyo kala duwan ayay maaragtay ku tagayeen wuxuu leeyahay dadka missionaries-ka naftooda way ictiraafsan yihiin in dadka ay christianka ka dhigayeen labsadooda inay khatar gelinayeen laftooda dadkaas maxaa yaele qofkii gaal noqdo ridoobo waa la dilaya haddaba communitieskii waa waa waa looma ogola maaragtay waa waa la dilaya khatar buu gelaya marka ayaga laftooda waa ictiraafsan yihiin uu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay the damage any damage done by their work is outweighed by the importance of their mission yani dhibka ay geysanayeen ninkaa dhibka loo geysanayo waxaa ka weyn muhimadda ay gudanayaan ka weyn muhimadda ay gudanayaan ayaa ka weyn dhibka u geysanayeen ninka ay khatarta ay gelinayeen ninkii diintooda qaadkaas oo kalento waxay leeyahay nin wuxuu leeyahay nin la yidhaha gabar la yidhaha kim hag gabar la yidhaaho soddon iyo lix jir ah oo ardayda jaamacadda dhigta ka mid ah c i u da oo tababar ku jirto oo tababar ku jirta in ay xeryaha qaxootiga ee iiraan ku yaallo iyo turkiya inay dadka diinta christian ka dhigto oy tansiiriso naag hawshaas ku maqan waxay leedahay kimaa la yidhaha i believe it's a false religion waxaan rumaysanaha islaamka inuu yahay diin aan sax ahayn diin falsa inay tahan aaminsanahay leedahay waa gabadhaas and i had like to see it be gone waxaan jeclaan lahaa inaan arko diinta islaamka oo tirtiranta saasay leedahay ninkeeda ninka qaba oo brent la yidhaha asna uu ku raacsan yahay arrinkaas wuxuu leeyahy asaga if they don't have a chance to experience jesus haddaanay fursad u helin jesus inay arkaan they are going to hell cadaabkay aadi doonaan naartay aadi doonaan isagaa aadi doona naarta waa baadilka see u aaminsan yihiin kuwii yiri oo kale waaye allahuma in kana hada huwa alxaqa min cindik faamdir calayna xijaarata min asama ilaahu hadduu kan xaq yahay islaamka ah dhagax cirka nooga soo daadi cirka ilaahu nooga soo daadi dhagax saasay yidhaahdeen abu jahal iyo inta maaragtay markaa gabadha foodleyda ah ee soddon iyo lix jirta ah yani waxa waaye waxay og tahay ma laha waxay ku dhegan tahay laakiin diinteedii ay ku dhegan tahay waxay u arkaan intooda badan dadka wuxuu leeyahay markay ay fiiriyaan most americans markay milicsiga u horeeyay markay adduunka dunida muslimka fiiriyaan waxay leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin evangelismka madhabkan la yidhaahdo yani waxay leeyihin waxbuu qasaya dhib buu geysanaya oo waxay leeyihiin waxaan undercoverka ah ama waxaan ay wadaan ololahan ay dhex socdaan oo hay-adaha iyo waxaan dhex socdaan qaar badan waxay leeyihiin waxay maaragtay keenaysaa in dhibaato inay u geysato dadkii waxwaday ayy keenaysaa saasay tahay haddana labadii gabdhood oo afghanistan lagu qaban jir dalabaanka qaban jireen waagii waxay ahaayeen labadaa gabdhood dina carry iyo gabar kaole heather mercer labadaas waxay u arkeen inay yihiin laba gabdhood oo weliba dacwo gudanaya iyagana dacway gudanaya iyaga laftooda waa qirteen oo waxay yidhahdeen annaga laftigeeda maaragtay waa boylate garaynay qaanuunkii maaragtay dalabaanka u dejisnaa waxay yidhaahdeen maaragtay waxaan ku fidinay kiristaanka dalabaanka dhexdiisa iyadoo uusan heshiiska ahayn oo hay-ad samafal magaceeda aan ku soconin jaamacadda marka la tago ninkan wuxuu ka sheekeynaya jaamacadda gudaheeda muuqaalada ka muuqda jaamacadda dhexdeeda wuxuu leeyahay dadka meesha student centerka ah next to wide screen t v waxaa maaragtay ku qoran screen weyn oo t v ah wuxuu siinayaa wuxuu u sheegayaa filimada hollywoodka ka soo baxo ayuu u sheegaya uu leeyahay harry potter amistad billy eliot waxay ku reedgarayen very offensive ay ku qoreen filimadaas inay yihiin filimo dadka kharibaayo akhlaaqdooda dilaayo ayay ku qoreen waa jaamacadda dhexdeeda wuxuu leeyahay yani waxay oga digayen markaa raggay oga digayin in ay maaragtay filimadaas ay u ay fiirsadaan ayay uga digayaan oo maaragtay ilaa waa dad maaragtay waa dad christian fidinayo oo iyaga laftooda u arkaan waxaan hollywoodka inaysan maaragtay faasidiin yihiin arday fara badan waxay ka soo noqotay wuxuu leeyahay missionary work duca dacway ka soo noqdeen rag iyo dumar baa isugu jiraan waxay ku sanooyin fara badan bay waxay ku dhamaysteen waddamada muslimka ah marka waxaa maaragtay nin la yidhaha dadrig wuxuu ka shaqeey wuxuu ka shaqaynayey magaalo yar oo deked ah oo ku taalla kazakhistan wuxuu dhigi jiray wuxuu dhigayay afka ingiriisiga ah wuxuu la noolaa reqoys maaragtay muslim ayuu la noolaa wuxuu ku seexan jiray on a cotton bedol in a sparsely furnished room guri aan waxba oolin saas ah oo maaragtay furnishedkiisa uu aada isaga maaragtay yar yahay wuxuu ku seexanaya joodari maaragtay suuf ah oo uu la qaybsaday laba wiil oo ninka odayga oo reerka iska lahaa labadiisii wiil ayuu qol la deganaa oo uu la seexanaya wuxuu ijaar siinaya konton dollar konton dollar marka la fiiriyo waa lacag reerkaasoo dhan inkamekooda qayb weyn ka qaadanaysa wuxuu leeyahay although the family were devote muslims inkastoo reerka uu yahay reer aada mustamasikiin oo diinta ku dhegan wuxuu leeyahay aabbaha wuxuu u arkayey in laga tago diinta inay tahay dembi aada u weyn marka laakiin wuxuu yihi timekeygii dhamaa waxaan ku dhamaystay reerkaas inaan ku sasabo in ay kristaan noqdaan waxaan u akriyay biblekuu yidhi waxaan tusiyey maaragtay oo translation afkooda afka saaqa lagu tarjumay waxaan u akriyey waxaan tusiyey filimkii jesus ayaan tusiyey maaragtay wax badan ayaan maaragtay uga sheekeeyey waxaan aada ola lagdamay buu yidhi maaragtay in ay christan noqdaan ayaan aada ola lagdamay buu yidhi laakiin wuxuu yidhi haddana waa ku qancin waayey inay maaragtay christan noqdaan marka waxaan ku yidhi buu yidhi ma rabti shardi maaha inaad accepti garayso laakiin waa kuu sheegaya waa kuu sheegaya marka dacwadii bes yani intaasoo juhdi wuxuu ku bixi bal inuu xataa xilligan isaga tagoo wax gaaraan kadib hadhowta ha usoo noqdo haddana yani saas oo kaleto waxa ay ka shaqeeyaan maaragtay ninkaas wuxuu dadrig wuxuu kasoo shaqeeyay meelo fara badan mar kasta uu dacwadiisa soo guto wuxuu isku dayaa shaqadii uu soo qabtay inuu evaluate gareeyo yacni wuxuu leeyahy waa inaan wax ka bedelaa dhaqamadii hore iyo habkii dacwada loo wadi jiray waagii hore kiristaanka waa in wax laga bedelaa buu leeyahay yacni laakiin wuxuu bili bilifgaraysan yahay saas ay tahay wuxuu leeyahay islaamku waxaan u arkaa inuu yahay diin inuu yahay shaydaan inuu yahay diin shaydaan inuu yahay ayaan u arkay wuxuu leeyahy waxaan ku farxaa meelaha cibaadada meesha dadka ay ku farxayaan baseballka iyo ciyaaraha ay ku farxayaan wuxuu leeyahay nin kale wuxuu leeyahay ninkaa dadrig oo meelaha kasoo shaqeeyay oo saa usoo dadaalay wuxuu leeyahay dadrig and his fellow missionaries win few new believers waxay heleen dad aan badnayn ay heleen saasay intaasay bixiyeen wax yaray heleen oo gaalaysiiya oo aanan wax weyn ahayn asagii marka wuxuu leeyahy mar kale wuxuu leey my goal is not to convert muslims ani maba aha goolkayga inaan muslimka ka ka diinta ka saaro oo goolkaada muxuu yahay shaydaan yahu lacanat ullahi caleyk waxa waaye goolkiisa wuxuu yidhi hadalkaas waxaa leh mid aldobra qof la yidhahda maaqan gabar iyo nin waxay tahay laakiin inuu yahan umalayna waa shan iyo afartan jir oo maaragtay madaxa uu xiran yahay sidii askartii oo kaleento wuxuu ka yahay wuxuu leeyahy ninkaas anigu mar ja mar rabu leeyahay inaan muslimka diinta ka soo saaro laakiin waxaan rabaa wuxuu joogaa ninkaas nairobi uu joogaa kenya wuxuu xiriir la leeyahay dadka ganacsatada ah ee kenya joogo muslimka ah wuxuu leeyahay aniga ma raba inaan maaragtay muslimka ka saaro laakiin waxaan rabaa inaan buuq geliyo inaan buuq geliyo oo diintooda su-aala markaan ku furo inaan buuq ka geliyo ayaan maaragtay ayaan ayaa ayaa ujeedadeeda tahay oo wax yaroo miro ah oo talaal ah inaan meeshaa dhigto keliya my goal is to plant a tiny seed that will fester and know now and grow so that eventually they will begin to question their religion aakhirka dambe bal si ay isu weydiiyaan diintooda wuxuu ley my prayer is that they will become restless sleepers waxaan ku ducaysanaa waan ilaahay ka baryaa yaahu ku leeyahay inay inay hurdi waayaan inay hurdada qaban waayaan untroubled by what they hear waxay maqleen inay su-aashaas aan ku wareeriyey madaxa aan u sheegay inay wareeriso oo hurdada hurdi waayaan oo maaragtay la wareeraan oo yacni saasaan aan aan wuxuu ku leeyahay aan ilaahay ka baryaya that is horrible waa wax xun uu leeyahy taas like thing to wish on someone in qof lala jeclaysto inuu hurdi waayo waa wax xun muxuu samaynaa bal wax xun haday tahay marka yacni wuxuu leeyahay inaan tashwiish geliyo keliya ayaa maaragtay hawshayda tahay waxaa aad maaragtay sidaas oo kale cambodia waxaa jooga muslimiin minority ah oo aad ay u laayeen nimanka jamka la yidhaahda waaye waxay hadda degan yihiin qaarkood yani seattle washington masaajido kule waa muslimiin nimankaas jamka ahay culays saareen iyagana oo minority ah oo cambodia ku noola waxaa laayay nimanka khamaruushka la dhihi jiray nineteen seventygii ayaa laayay aada u xaaqay nimankaas marka waxay leeyihiin culays badan aan isugu geynay nimankaas inaan kiristaan ka dhigno aad bay ugu gurmadeen marka waxay leeyihin fortis efortiga aan dhiibnay iyo wixii aan bixinay yacni waxaan ka helnay keliya shan iyo labaatan qof shan iyo labaatan qof ayaan ka helnay nimanka jamka ah ee muslimiinta ah yacni ilaa iyo hadda weli waxaan wadnaa inaan maaragtay la kulanno oo aan ka dhigno maaragtay christian magaalada malia philomben marka dadki wuxuu leeyahay usoo duceeya yacni dadka jam peopleka usoo duceeya wuxuu leeyahay waxaan waxaan raje jazak allah khayr wuxuu leeyahay haloo soo duceey dadka jamka ah si ilaah si maaragtay ay diinta kiristaanka usoo noqdaan haloogu soo duceeyo sidaas almuhim wuxuu wadaa yani ninka wariyaha soo qoray maqaalka ah wuxuu leeyahy ninka classkii duruustii ayaa waday oo maaragtay wuxuu aad iyo aad wuxuu aad uga hadalkii bush uu yidhi madaxweynaha bush uu yidhi islam islam islam means peace yani wuxuu leeyahy hadallada jaamacadda ku qoran derbiyada board dadka waaweyn oo ku qoran waxaa ka mid ah halku-dhegyadana ka mid ah wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay to claim that islam means peace is just one more attempt to mislead the public in la yidhaha islaamka waa diin nabadgeliyo waa mar labaad oo dadka la luminayo uu leeyahay hadalkaasaa ugu dhegtan meesha yani hadalka uu yidhi wuxuu leeyahay muslims have spoken of their goal to spread islam in the west until islam becomes a dominant global power madaxweyneyaasha kuwaan aragnay annaga oo tacbaanka iska ah waxay leeyihiin madaxweynaha muslimiinta madaxdooda waxay ka hadleen wax badan goolkooda inuu yahay inay fidiyaan islaamka oo westiga ay ku fidiyaan ilaa islaamka uu noqdo yani diinta dominantiga oo qabsatay carada oo ay noqoto global power saasuu leeyahay wuxuu leeyahay ninkaas wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa hadda marka waxaaso dhan markuu soo wado wuxuu leeyahay waxaa nin missionary ahaan jiray oo wakti badan ka shaqayn jiro larson la yidhaahdo wuxuu ka baqayaa christianity might might be losing the race for world domination waxaan ka baqaa buu leeyahay christianityga amay maaragtay ciyaarta idan luusgaraynaysa tartanka loo tartamayo adduunka qabsigiisa inay luusgaraynaysaan u malaynahu leeya iyada islam is biologically taken over the world wuxuu leeyahy islaamka biology ahaan asaa adduunkii qabsanayo they are having babies faster than we are carruur badan ay dhalayaan sida annaga carruurtaan u dhalaynay inka badan wuxuu leeyahy biologically yani carruur dad ahaan iyagaa maaragtay adduunkii qabsanayo maxaa yeelay carruur badan ay dhalayan annaga intaan dhalayna ka badan marka adduunka iyagaa qabsanaya uley meesha waxaa garanaysaa barnaamijyada faraha badan ay soo jeediyaan oo ah in dhalmada la yareeyo in maaragtay taranka la yareeyo ujeeddadaasaa ka dambayso ma aha ujeeddo kale maarata oo ka dambaysa ma jirto yani waxa la sheegaha cuntada yar iyo waxaani waa iska khuraafaad waay laakiin shirarka laqabaan o dhan waxaa laga baqayaa biological dominancyga ay muslimiinta samaynayeen ayaa laga baqaa adduunkii looga baqayo marka inaad carruur dhasho oo muslim dhasho waa wax weyn waay aada iyo aad waxa waxa la yaab leh oo maaragtay aada iyo aada u yaab badan inay ka fidiyaan christianityga ay ka fidiyaan bakistan iyo meelo fara badan oo ka mid ah dunida muslimka ah waxa ay aada uga sheekeynayaan soomaaliya nineteen ninetygii waxaa tegay laba boqol organization oo hay-adaha kiristaanka ayaa tegay markii rajo soo celintii soomaaliya waagii loo bixiyey restore of good of hope rajo soo celintii soomaaliya waxaa tegay buu leeyahay laba boqol oo organizationaa tegay oo ka shaqaynaya halkaas oo maaragtay waddankaas yani ka shaqaynaya it was dangerous uu leeyahay dangerous dangerous wuxuu leeyahay marka nimankan evangelicalka ah waxay si caddaana u wateen dadka markay mucaawanada siinayeen waxay dhahayeen waxay siinayeen bibleka marka wuxuu le waxaa khatar ah biblekaas ay bixinayeen mararka qaarkood wuxuu le dadka soomaalida ah yani intay ku xanaaqaan ayay maaragtay biblekii intay dagaal ku qaadaan ayay baabuurtii xataa dhacayeen mararka qaarkood oo raashinkii intay ka degsadaan baabuurkii dab qabatiinayeen marka waxay ku eedeynayeen inay yihiin dad maarata rabsho keenayo sidoo kale wuxuu yidhi nin u baxayo waddamadaas kiristaaniga inuu soo fidiyo ayuu la hadlay raggii ducaadda ahay wuxuu yidhi yaa i raacaya aniga markaasaa yii hebel iyo hebelaa ku raacay hebel iyo hebel hadda ku raacayaan waa inaa isguddaan uu yidhi marka waa inaad isguddaan you have to go under the knife waa inaad maaragtay aada isguddaan marka yani markaasaa i raaci kartaan keliya oo si aan uga ekaano muslimiinta ilaa waa isgudaane marka wuxuu leeyahay you team you wanna join my team ma rabtaa inay soo raacdo markaasuu you god get circumcised waa in lagu gudaa markaa saas uu sheegaa wuxuu leeyahy how how is that for high standards wow marka yani wuxuu leeyahay waddamada dibadda si aada u hesho dad diinta kiristaanka soo geliso waa inaad culturekoodii taqaanaa waa inaad behaviorkoodii qaadataa waa inaad qaadataa xataa waxyaalaha ay samaynayaan oo cibaadada ah waa inaad la samaysaa huu leeyahay wuxuu leeyahay waxaa lagu magacaabaa contextualization yani inaad isku dhex darto dadkii isku dhex milid waay wuxuu leeyahy waa topiga ugu muhiimsan oo hadda maanta dadka missionariska laga hadlayo contextualization in dadka laysku dhex milo oo laysku dhex daro mawduucaasi aada looga hadlo dadka missionariska wuxuu leeyahay waa inaan old fashionka hore inaan ka tagno oo maaragtay xataa qaadan u leeyahay muslim name yani wuxuu leeyahay we have to take muslim names dress in vales xijaabka waa inaan xidhana xijaabku ayna naga ku sawiran muctamarkii hore waa intusiyaan umalaynaya sawirku waa yaryahay laakiin naag xijaaban oo niqaab qabto oo christian aha ku sawiran meesha oo sidaas maaragtay aad ujeedaan haddaad yani waa waa naag niqaab qabto sooma jeedaan afka xataa waa u xiran yahay ilaa maaragtay waa naag christian ah marka wuxuu le xijaabka xataa waa inaan qaadana gabdhaha waa lasoo dhexgala waa inay maaragtay baraarugaan waa inay digtoonaadaan ogaadaan in lasoo dhexgeli karo marka inaan xijaabka xataa qaadan u leeyahay aan dharka dadka caadiga si u labistaan local crossing dharka labiska caadiga dadka ay labistaan dadka maxalliga ah waxaan la yaabanahay naaga missionaries ahaa oo oo joogay magaalada beled weyne isbitaal ku lahaa waxay xiran jireen garbasaar iyo shaash iyo kaba dacase marka isbitaal waxay lahayn naagaha looga umuliyo relationka waxay samaynayeen caladuul ciddii naagta markay ka umuliyaan canugii bay xiriir la yeelaan reer qoyskii bay xiriir la yeelanayaan maalinka dambe waxaa arkaysaa iyadoo maaragtay shaash iyo iyo guntiine iyo dacas wadato oo maaragtay reerkii u imaanayso hadiyad u keenayso dadkii waagaas ka soo baxay missionariskaasi ay ku guulaysteen maanta christaan waayo waa ducaad waa dadka shacabga ummadda soomaaliya meel walba ku ugaarsanayo oo maaragtay kiniisadaha raba inay galaan dadkii oo dadka raba inay diinta ka saaraan waa dadkaas efortigay bixiyeen waagaas waa nafs nafs alusluub waay waa qaabkii naftiisii waay wuxuu leeyahay xitaa wuxuu leeyahay oo maaragtay sooma dhihi karno maaragtay wuxuu leeyahay xataa waktiyada la tukanayo inay la tukadaan aan even fast during ramadan bisha ramadan xataa hala soomaano dadka ha soomaano wuxuu leeyahay we must become muslims to reach muslims waa inaan noqonaa muslimiin si aan u gaarno dadka muslimiinta ah waa ka baxay ninkaas kashin aan dhahayo oo professorka ah wuxuu ley waa inaan muslim iska dhignaa si aan muslimiinta u gaarno marka ma isku magacaabi karnaa hule muslimiin ma isdhihi karnaa aniga muslim aan ahay ma dhihi karna wuxuu leeyahay kelimadda muslim yani macnaheeda waxaad maaragtay waa waa magac horo hataa jesus waktigiisu haysan jiray marka muslim ma isdhihi karnaa naftigeeda muslim ma la bixi karnaa wuxuu leeyahay ma dhixi karnaa masaajid god meesha aan leenahay allah ma isticmaali karnaa wuxuu leeyahay waxaas oo dhan waa waa inaan samaynaa si aan u gaarno yacni dadka muslimiinta ah oo diintii aan ugu maaragtay bedeli karno waxaan la yaabay wiilal register magaalada la yidhaahdo ee hadda minnesota ayaa wiil maalin dhaweyd markaan tagay masaajidka waxay ii sheegeen wiilal high school ah ya waxay meel kiniisaha waxayna siisay basket uga meel lagu ciyaaro ciyaalkiinina basketa laga raacay oo ay kaar ka dhacay basket meeshay ku arkaan waa galaya basketball meel lagu ciyaaray kiniisadana siisay yidhahda markaasi waxay dhahen basketka markaa ciyaarnoo dhamayno ay leedahay ma ducaysan karnaa maan ducaysano haye noo duceeya noo duceeyaa laleeyihi waala duceynaa wy markaas marka yani ilmihii waxay tegayaan iyagoo aan la garanayna kristan laga dhigaya ama kiniisadii ay galaya marka wuxuu leeyahay qolo waxay isku maga qolaa waxay la baxeen waxay kiniisadii waxay u bixiyeen masaajid masjiday u bixiyeen waxay leeyihiin waxay isku magacaabeen waxay yidhahdeen masaajiday u bixiyeen kiniisadihii moskasay u bixiyeen si maaragtay ay dadka ugu khaldamaan wuxuu leeyahay one of many sufi or derwish mystical orders waxaan samayn karnaa waxyaala badan oo suufiyada ay samayso dadka suufiga ama dadka darwiishka ah waxay samaysaan aan samayn karnaa oo maaragtay waxay leeyihiin wax badan oo aan samayn karnaa suufiyada ay samayso ilaa meelo badan ay isaga yihiin waxyaalahay sameeyaan wuxuu leeyahay niman kristaana oo yani falastini falastiiniyiin ah ayaa waxay la baxeen muslimay isku magacaabeen iyagana si ay diinta kiristaanka u fidiyaan kuwa falastiiniyiin awa waxaa waxaa intaas oo dhan insha allah wakti shan daqiiqa ayaa hartay waddamo badan ay ka shaqeeyaan oo masalan waxaa kamid ah missionariskaas waxa waxay ka shaqeeyaan for example ee hay-adaha ka shaqeeya waxaa kamid a catholic relief services oo bustooyin iyo waxay bixiyaan ayay ka bixiyaan afghanistan iyo biyaha wanaagsan morocco iyo biyo celasha waxay sameeyaan small business dadka ayay siiyaan oo egypty haweenka ayay maaragtay ay u sameeyaan shaqooyin activity ah iyo waxyaala yar ay u sameeyaan wuxuu leeyahay qoladan hay-adda kuwan kale waxay leeyihiin annaga usluubkaas waxay leeyihin waa inaan isticmaalnaa usluub ah qofkii inaan u khidmayno oo ficilkeenna iyo dhaqankeenna waa inaan ku tusinaa inay diinteenna fiican tahay marka qofkii annagoon u sheegin oo diintaan u yeerin waa inaan u kaalmaynaa waa inaan daawo siinaa waa inaan dhar siinaa waa inaan biyo saafia siinaa markaan u shaqayno markaa kadib qofka waa inuu markaana soo raac saabana soo raacay waxaan leenahay haddaa muslim tahay muslim fiicana tahay meeshaada haysta muslim fiicana tahaan leenahay le qoladaas waxay leeyihiin qaabkaasaa ka fiican qaabkan yani tuugada ah saasay leeyihiin qolooyinkaas waxaa maaragtay asaaliibtooda waxaa la yaab leh oo aan la yaabay waddanka bangaladesh la yidhaahdo waddanka la yidhaahdo kashmir dugsi qur'aan ah ayaa ayaa habeen barkii ayaa habeen barkii waxaa lagu akrin jiray bibleka waddanka kashmir waayo ardaydii dugsiga dhiganaysa wiil ka mid ah ayaa gaaloobay oo ridoobay markaasa wiilkii dil lagu xukumayo waa cararay maaragtay wuu ka cararay kashmir marka wuxuu leeyahay yani ribotka ayaa ku jirtay la sheegayay waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay dadka missionaries-ka waxay u baahan yihiin inay dad basil yihiin maturity and spiritual toughness so that when the fruits of their witness are required to walk through the fire the missionary does not automatically automatically uh, automatically attempt to rescue them wuxuu leeyahay wuxuu u baahan yahay calool adeyg iyo maaragtay inuu si uu u guto risaaladiisii calaa kulli xaal hadalka dadkaas trainingka la siinayay waxaa loo siinaya insha allah kusoo gabagabaynaya in intaasoo juhdi ah iyo intaasoo eforti ah waxa loo bixinayay in la helo hal ama shan ama lix gaalaa in la helo meesha annaga ducaadeenii aysan wax culaysa haba yaraatee inay ku bixiyaan dacwadii islaamka aysan doonayn waa la ogyahay islaamku waa xaq christiankana waa false religion iyada ah waa diin yani ina allaha thalithu thalaatha yani yidhi saddex ilaaha jirto waa diin ilaahay subxaana watacaala uu noo sheegay uu yihi laysat innasaara calaa shayin nasaarada wax diin ah oo haystaan ma laha baadariyadoodiyaa soo islaamayo waxaa soo islaama brofesoradiyaa soo islaamayo hadda kenya anigu aan tegay waxaa lix boqol oo oo ayaa soo islaamay oo qabiilka yani kenyatiga oo gaala christian ahaa ayaa soo isla macal jiefkoodii madaxda u ahaa six hundred a hal mar keliya islaamka soo gala marka waa la ogyahay xaqaa'iqda marka la isbarbar dhigo waa wax baadil ahoon jirin oo ku dhisan saddex ilaah ku dhisan in allaha thalit saddex ilah in la caabudo ku dhisan iyo doodihii dhexmaray muslimiinta iyaga waa diin aan laakiin inay hawaysato intaasoo juhdi ay ku bixiyaan muslimiinta siay ay u bedeli lahaayeen ya waa arrin ay iyagu diintoodii aaminsan yihiin oo dadaal ayagay ku bixinayeen meesha marka waxaa waxaa la doonaya dadka muslimiinta ah inay arrintaa ku baraarugsanaadaan khaasatan dadka maaragtay horwadaha u ah iyo garwadaha u ah iyaga waddamada muslimiinta ah yacni geynayo ee ama daawo kabarkeeda ku socdo ama luqad ingiriisi waxbaan dhigayna ku socdo ama maaragtay inay ay ay ka digtoonaadaan oo aysan gaalnimo maaragtay uhogaamin ummaddii muslimiinta waxaa kaloo maaragtay aad iyo aad maaragtay aan rabaa inaan xuso hadday ka kuwaas yihiin kuwii qarsoona kuwa kale maxaa umalaynaysaa inta kalenta maxaa umalaynaysaa maxaa umalaynaysaan laakiin meeshaanu hadda aan joogno maaragtay dhulkaan aan joogno calooshii aan joogno kaniisadaha yani dowlad dowladda shaqadeed ma aha diini wax laga yaabaa laakiin hay-adaha kaniisadaha dawladday ku hoos socdaan coverkaasay qaadanayen yani waxaa ardaydii iskuulaadkiiyaa la hantigaraynaya waxaa la hantigaraynaya haweenkii welfarekii ku dhex jiraan waxay ku dhex jiraan maaragtay meelo baa lagaa soo gelaya aad iyo aad waxaa culays loo saarayaa oo shirar badan loo qabtay dadka soomaalida gaar ahaan in la gaalaysiiyo gaar ahaan in maaragtay la bedelo arrinkaas marka waa in aad iyo aad maaragtay waxaa ka mid a hadalladii uu leyahy ha ka booday hadda yani qofka ha u sheegin diinta markuu horaysa diinta ha kusoo qaadin take him guriga u qaad shee ha u shub ha kula saaxiibo trastiga markaa hesho kadib markaas kadib waxaad in yar in yar u bandhig ilmaha meeshay marayaan iyo meeshay tegayaan waa in laga warqabo wa ardayda iskuulka gaar ahaan yani waxa way culays in la saaro cid ay xiriir kala leeyihiin waalidka a- awood buu leeyahay waa very powerful waa waalidka awood buu uleeyahay iskuulka inuu wax ka qabto hadda principalka xataa hadday waalid ka dacwoodaan toban waalid hadday tagaan oo ka dacwoodaan horaa laga raacdaynaya marka waa powerful waalidiinta waxaa la rabaa inay og yihiin ilmahooda meeshay tagaan inay maaragtay meeshay ku hoyanayaan cid meesha loogu yeerayo marka insha allahu tacala waqti waa iga dhamaaday jazakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
جزاك الله خير الجزاء آه، شيخنا شيخ عبد الرحمن شيخ عمر آه، إلهي سبحانه وتعالى كأبا المريو